Wacyigelinta arrimaha la xiriira caafimaadka ayaa ah mid kaalin muuqata ka qaadan karta daryeelka iyo fayadhowrka bulshada si looga hortago cudurrada sida fudud ugu dhex faafa bulshada dhexdeeda. Qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Dobley ayaa iga warbixiyey muhiimadda ay bulshada u leedahay qaadashada wacyigelinta arrimaha caafimaadka la xiriira ee ay bixiyaan dhakhaatiirtu.
magacayga waa cabdifatax xuseen oo ku dhaqan deegaanka Dobley waxaan is leeyahay talooyinka caafimaadka iyo ee caafimaadka horta waa aad u muhiim u yahay waqti walba oo bulshada dhakhaatiirta waxaa loo baahan yahay bulshada markay imaadaan inay daawada ku bilaabaan kelima ahaan waa inay marka hore ka dhadhicin karaan caafimaadka oo sheyga uu muhiimka u sida u yahay marka waqti walba waxaa loo baahan yahay inay bulshada ka dhadhicin karaan caafimaadka inuu muhiim yahay qaadashada daawooyinka talaalada sidaas oo kale waa marka hore inay tala siiyaan kadib ay caafimaadkooda ama ay sii galaan sidii wax u daaweyn lahaayeen bulshadana waxaa loo baahan yahay inay qaadan karaan si ay caafimaadkooda bulshada uga shaqeeyaan dhakhaatiirta bismillahi raxmaan raxiim waan dhowahay magacaygu waa abshir axmed waxay uga dhigan tahay bulshada dee haddaan caafimaad jirin bulsha ma jirtay ka dhigan tahay marka caafimaadku waa muhim Een, ilaahay baana bixiya mar walba waxaan ku boorinaynaa dadka in ay caafimaadkooda ilaahay inay tala saartaan Ee, waxyaalaha ay dhakhaatiirta iyo dadka een, ee, ehelka u ah xaaladaha caafimaadka waxyaalaha ay ka digayaan inay u dhaganuglaadaan inay ka feejignaadaan ina ay elitste ka fogaadaan wixii ka fogaada la dhaho wixii sameeya la dhaho tilmaanoo la siiyana inay raacaan ayaanu ku boorinaynaa bulshada aad iyo aad baad u mahadsantihin Qaadashada talooyinka iyo wacyigelinta ay bixiyaan dhakhaatiirta ayaa muhiimad weyn u leh bulshada